أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في سترة المصلي فصل هذا متكن فاصل مدوح كلا سارو في سترة المصلي قفك تكنا يسترة ديسي أي أفصل يا الشيخ رحمه الله تعالى فصل كان وحوقها لقيب كمدة مستحبات ومسنونات الصلاة waxyaalo salaada lagu sunneeyey qaybo ka mid a ayuu rabaa sheekhu fasalkan inuu uga hadlo masaladaas uu sheekhu ka hadlayana waa mas'alatu sutra mas'alada la yidhaaho mas'alatu sutra mas'alatu sutra ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofka wuxuu nabigu sunneeyey sala allahu calayhi wasalam hadduu tukanayo inuu wejiga hortiisa uu dhigto shay calaamo iyo astaan u ah inaan la mari karin isaga iyo shaygaa inta u dhexaysa haddii marka gidaar uu jiro oo uu doonayo qofku gidaar inuu ku dhowaado oo derbigaa uu sutro uu ka dhigto isagaa owla ahoo ugu habboon hadduu gidaarkaa iyo derbigaa uu waayana ul iyo wixii la mid ah ama qoray oo kale ama alwaax ayaa la doonay hortiisa inuu dhigto shaygaas marka hortiisa uu dhiganayo ayaa waxaa la yidhahaa sharciyan waa sutra sutra la yidhaha masaladaas sutraduu rabaa sheekhu inuu ka hadlo yustaxabbu waxaa la sunneeyaa an yusalliya shaksigu inuu tukado ilaa shaakhisin shay taagan xaggiisa inuu u tukado wax taagan oo dhulka ka sarreeya qadra huluteey diraacin dhudhunka labadiisa hulud qadarkood qadarkaas in la eg shay taagan oo dhulka ka sarreeya shaygaa xaggiisa inuu u tukado ayaa la sunnay beynahu shaakhiskaasoo beynahu shaakhiskaas taagan iyo wa beynahu beyna almusalli qofka tukanaya dhexdiisa halaathatu adrucin saddex dhudhun uu yahay iyo famaa duuna wax ka sokeeya iyo famaa ayo ladii kii duuna ay duuna ahalaathi iyo saddex wixii ka sokeeya oo ka yar ulajeeddada sheekha masalada uu ka leeyahay waxaa weeye wuxuu leeyahay sheekhu qofku hadduu tukanayo sawaa'un kaana rajulan aw imra'a ama nin raga ha noqdo ama haweeney ha noqdo waxaa loo sunneeyaa inuu qofku uu qaabilo shay shaakhisa ee dhulka ka sarreeya inta dhulka uu ka sarreeyana cabirkiisu ugu yaraan waa inuu gaarayo dhudhunkaaga markii saddex meelood loo qaybiyo laba meelood oo ka mid a dhudhunkaaga saddex meelood markii loo qaybiyo laba meel oo ka mida shaygu waa inuu la ekaado shayga aad ka dhiganayso sutro aad ka dhiganayso maxaa baxay marka qadra huluthay diraacin la yidhi maxaa baxay hadduu shaygu dhudhunkaagu saddex meelood loo qaybiyey laba ka mida hadduu ka sii yar yahay labadaas uu ka gaaban yahay sutro lama yidhaaho sutro lama yidhaaho waa inuu shaygu hadduuba taagan yahay waa inuu gaarayo dhudhunkaagu saddex meelood loo qeybiyey laba ka mid a waa inuu leegiyo ama haddii shayga shaakhiska ah tusaale ahaan mobilkan oo kale hadduu noqdo shaakhisku waa tiraa mobilkaasaan saas u taagan oo horteyda aan dhigana ma noqonayo sutro sutradii shaakhiska ahayd ma noqonayo leanna mobilkani ma dhamma yacnii dhudhunkaagu saddex meelood loo qeybiyey laba ka mid a ma dhammo mobilkaan den marka sutro ma noqonayo masaladan kale sheekhu wuxuu yidhi shaakhiskaasoo beynahu shaakhiska shayga taagan iyo wa beynahu beyna almusalli qofka tukanaya dhexdiisa halaathatu adrucin saddex dhudhun uu yahay iyo famaa iyo ladii kii duuna ay duuna halaathi saddex ka sokeeya wuxuu ku leeyahay sheekhu haddana shaygan sutrada aad ka dhiganaysid waa in haddana aada u jirsatid saddex dhudhun iyo wax ka yar saddex dhudhun iyo wax ka yar waa inay idiin dhexayso adiga iyo shaygan taagan oo sutrada aad ka dhiganayso maxaa baxay saddex dhudhun iyo wax ka yar waa inay idiin dhexayso haddii lagu yidhi haddii shaygii shaakhiskaa aad aada uga fogaatid oo saddex dhudhun iyo wax ka badan afar dhudhun shan dhudhun lix dhudhun hadday idiin dhexayso shaygaasi sutro kuu noqon maayo leanno aaduu kaaga fogya shaygaasu satro ku noqon maayo aada uu kaaga fog yahay tusaale ahaan aniga hadda meeshan aan fadhiyo oo kale iyo tiirkaa iga fogoo kale tiirkaa iga fog haddaan idhaaho sutran ka dhiganayo sutro ma noqonayo liannahu saddex dhuniyo ka badan ayaa inoo dhexayso marka inaad shayga qadarka aad ku dhowaatana waa shardi fa in lam yajid hadduusan heli karin shaakhis wax taagan oo qadra huluthay diraacin ah oo dhudhunkaa saddex meelood loo qeybiyey labadiisa meelood hadduusan heli karin shaygaa taagan basada wuxuu fidsadaa musallan musalla makaanu dukad derin iyo yacni katiifad iyo wax la mida shaygaas musallaha oo fidsana waa hadduu waayo wax taagan oo sitro u noqda musallahaas uu fidsana musallahaas marka inta xuduuddiisa uu gaaran yahay oo uu fidsan yahay ayaa sutro u noqonaysa inta musallahaas dirintaa uu fidsaday xuduuddeedu ay gaarayso intaasaa waxay u noqoneen sutro sutra intaasi u noqon aw amase haddii kale khada ama wuxuu xariiqanaa khadan xariiqtin ayuu xariiqanaa ama haddii kale wuxuu sameyn calaamad xariiqtin ah oo ilaa intaasi sutray ii tahay ayaan la iisoo marin ah calaamaddaa xariiqtinta oo jiitinta ah ayuu sameyn xariiqtintaa marka uu samaynayo xaggee laga bilaabi xaggee ka bilaabanaya jiitinta iyo calaamaddaa dheer oo uu samaynayo oo yaan la ii soo marin intaasi waa xuduuddii sutrada uu leeyahay waxaa laga bilaabahayaa min qadamayhi labadiisa lugood meesha labada lugood uu ku hayo halkaasaa laga bilaabi naxwa alqibla ilaa waxaa loo jiidi ilaa qiblada ilaa qiblada dhinacaas dhinaca xaggiisa xariiqtintaas aa loo jiidi intaas marka xariiqtintaas ilaa meesha wejigiisa uu ku xariiqanayo saa u dheer intaasi maxay u noqonaya xariiqtintaas dheer sutray u noqonaya wixii xariiqtintaas sohdintaas soo gala wuxuu xaq u leeyahay inuu iska difaaco ou iska celiyo ayuu xaq u leeyahay wadaalika lilakhbaari saxiixa waxaa u daliil yuri sheekhu axaadiis fara badan ee saxiixa ka khabari xadiiskii ahaa istatiruu fii salaatikum salaadiinna sutro u samaysta walow bisahmin gamuunba allah ka dhigo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi markaad salaad tukanaysaan sutro samaysta walow gamuun aada istaajisaan oo shaygaas saakhidkaaba allah ka dhigee gamuunkaasba allah ka dhigee sutro samaysta wa khabari xadiiskii ahaa idaa sallaa axadukum ilaa sutra axadkiin hadduu sutro xaggeeda u tukanayo falyadnu minhaa ha u dhowaado sutrada ha u dhowaado yuusan iska fogeynin sutrada uu yihi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh idan marka sutradaas waa muratab weeyo hadduu waayo shaygaa shaakhiska musallahaasuu fidsanaa ama haddii kale jiitintaas ayuu jiidan wayundabu waxaa la sunneeyaa dafcu lmaari qofka meesha soo maraya adiga iyo sutrada inta u dhexaysa qofka soo maraya qofkaa difaaciddiisii ayaa la sunneeyaa in layska difaaco layska celiyo xiina idin wakhtiga xiina istatara bisutratin mustawfiyatin lishuruudi اlmadkuura sutradii shuruuddii aanu soo marnay oofsatay hadduuba samaysto waa sunna inuu qofka iska difaaco laakiin sutradu waa inay leedahay shuruuddii aan soo marnay shuruudda aan soo marnay maxay tahay shayga shaakhiska ah oo taagan waa inuu shaakhisku uu la egyahay ugu yaraan dhudhunkaagu saddex meelood loo qeybiye laba ka mid a waa inuu dhulka ka sarreeyo haddii shaakhiskaa aada weysana waa inaad samayso musallihii ama khadkii jiitintii aada samayso dadka qaar waxay samaynayaan mararka qaar waxay rabaan inay sutro samaystaan masjidkii ay rabaan inay sutro ku samaystaan qofkii isagoo heli kara gidaar maalan tiir oo kale ama derbi masaajidka oo kale sutro inuu ka dhigto isagoo heli karaa oo wax maanicay wax xaajiso u diidaya aysan jirin ayuu wuxuu samaysanaa cimaamaduu saan u kuuskuusana markaasuu cimaamad meesha dhigan taagana cimaamadaasuu sutro ka samaysana leanno mas'aladani waxaa waajiba tartiibka sharciga in la ilaaliyo marka tiirkan aada weydo gidaarka ama derbigan aada yacni weyso tiirka ama gidaarka aada weyso markaasaad cimaamad iyo wax dhigan kartaa shaakhis ah oo sarreeya haddana cimaamaddii nafteeda waxaa shardiya inay gaarayso sida sharcigu inoo sheegayo dhudhunka saddex meelood markii loo qaybiyo labadiis meelood waa inay dhan tahay oo dhulka ay ka sarrayso marka qaadkood cimaamaddaas oo kale saa isaga dhiganaya gidaarkiina way heli karaan tiirkiina way heli karaan sutrada noocaas oo kalea ma noqonayso sutra sharciya sutrada noocaas oo kale ah ma noqonayso sutra sharciya noqon mayso walidaalika sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ku yidhi wama اqtadaahu hada اlkhabaru min atartiib xadiiskani waxa uu keenayo oo wuxuu inay kala horeeyaan huwa اlmuctamad sidaasaa raajixa khilaafa lilisnawi ataabici lahu اlmusanif annagoo khilaafayna cabduraxiim alisnawi oo sheekhuna masalada uu ku waafaqay falaa budda waxaa laga maarmaana min taqdiimi naxwi iljidaal marka hore derbiga in la hormariyo waa laga maarmaan uma derbiga waxaa ku xiga naxwi alcasa ul uloo kale waa inaad taagatid uma waxaa ku xiga usha markaad weyso almusalla shaygii musallaha ay derintii la fidsanayay uma derintaa musallaha haddaad weyso alkhad maxaa ugu dambeeya khadka xariiqtinta jiidanaysa saa tartiibtaa loo ilaaliyo waa waajib saa in sutrada loo kala tartiibiyo waajib wuxuu ku yidhi shaarixa wamataa cadala can rudbatin hadduu ka leexdo derajo ilaa maa duunahaa derajadii ka sokaysay uu u leexdo maca alqudrati calayha cala rutba derajadii hore isagoo awooda ayuu derajo kale u leexday maalan isagoo derbi heli kara ama tiirkii masjidka heli kara ayuu cimaamad saan u duuduubtay cimaamad saan sutra uga dhigtay saasuu sameeyey fa kaanad waxay noqonaya kalcadam waxaan jirin oo kale cimaamaddan sidaa u taagtaagatay waxaan jirinoo kaley noqon adigoo tiir heli kara ama heli kara gidaar heli kara haddii aad martabadii labaad u guurtay maxay noqonaya waxaan jirin oo kale sutradii sunnada kuu noqon mayso wayundabu waxaa la sunneeyaa dafcu lmaari qofka soo maraya difaaciddiisii ayaa la sunneeya adiga iyo sutrada inta idin dhexaysa qofka soo maraya inaad iska celiso ayaa la sunneeyaa xiina idin wakhtigaa ay xiina istatara bisutratin mustawfiyatin lishuruudi almadkuura hadduu qofku uu sutro ka dhigto sutradii shuruuddii aanu soo sheegnay oofsatay hadduu sutro ka dhigto waxaa la sunneeyaa inuu qofka iska celiyo oo shuruudda aan soo sheegnay waxaa weeye waa qadra ulufay diraac waxaa kaloo shuruudda ka mida tartiibta in la ilaaliyo say u kala horeeyaan in la ilaaliyo waa liamrihi maxaa yeelay nabiga wuxuu amray sala allahu calayh wasalam bidaalika qofka in layska celiyo adiga iyo sutrada inta idin dhexaysa maraysa ayuu amray nabigu salى اllahu عalيyه wasalam wa qaala wuxuu rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu ha la dagaalamo fainamaa huwa shaydaan qofka adiga iyo sutrada inta idin dhexaysa maraya waa shaydaanu ku tilmaamay nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi marka waa inuu shaydaankaa qofku iska difaaco ay falyadfachu bitadriij ayaa loola jeeda tartiib tartiib ha isaga difaaco ma aha iska celi marka lagu leeyahay qofka sutrada iyo adiga inta idin dhexaysa maraysa inaad haddii baskoolad ku xihan tahay madaxa ka jebinayso ma aha qofkii haddii maarata ishaaraba uu kaaga joogsan karo qofkii adiga sutrada idin dhexaysa maraya gacantuu saa u taagta hadduu isaga joogsan karo madax haddaad ka jebiso diyadiisi waa laga rabaa qofkaas xaaraanna waad gashay dhiig xaaraamana waad gashay diyadiisina waa laga rabaa qofka waa tadriij masaladan tartiib tartiib wey ishaaraad samayn oo gacantaad u taagi ishaaradii hadduu diido gacantaad ku xoojin waxoogaad u bixin hadduu sii diido markaas waad ku dhufan kartaa dharbaaxo iyo wax lamida waad ku dhufan kartaa waa si tartiib tartiibo falyadfachu bitadriijka saa'il oo markaas wuxuu la mid yahay uri sheekhu qof horor ah qof horor ahoo yacni maalkaagii iyo diintaadii iyo dhiiggaagii kuugu yimid ayuu la mid yahay walaa yasiidu calaa maratayn yacni qofkaa difaaca uu iska celinayana kama siyaadinayo laba goor laba goor inuu gacanta taago oo uu iska celiyo kama siyaadinayo wailaa hadduu maantao dhan gacanta uu taagtaago badalat salaatuhu inwaala hadduu gacantaagiddaa uu xiriiriyey salaaddiisi waa ka buri wayusanu ligayri اlmusalli dafcuhu aydan waxaa kaloo shaarixuhu ku yidhi qofka tukanaya mooye qof aan tukanayn oo meesha fadhiya waa inuu dadka ka celiyo qofkan hormaraya isaga waa sunno war salaadda ha hormarin inaad tidhaahdo sunno wey wayaxrumu lmuruuru maritaanku waa xaaraan in qofkii sutro samaystay isaga iyo sutrada inta u dhaxaysa in la maro xaaraan wey xiina idin wakhtigaa ay xiina istiifaa'ihaa lishuruud haddiiba shuruuddii ay oofsatay sutradii oo habkii shuruuddii aanu soo qaadannay oo oofsatay in la maraahay xaaraan wey yacni qofku inuu yani meeshii waddo uu ka dhigto sutradii iyo qofkii musalliga ay tukanaya inta udhexaysa dariiq uu ka dhigto xaaraan wey lannahu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi low yaclamu almaaru qofka maraya hadduu ogaan lahaa beyna yaday اlmusalli qofka tukanaya hortiisa qofka maraya hadduu ogaan lahaa maada calayhi min alimi waxa isaga dushiisa ahoo dembi ah hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqiifa inuu istaago arbaciina khariifan afartan sano inuu meesha taagnaado ayaa khayran lahu uga khayr badnaan lahayd min an yamura beyna yaday اlmusalli qofka tukanaya hortiisa inuu maro dembiga uu ka helayo hadduu ogaan lahaa waxaa uga khayr badnaan lahayd afartan sano meesha inuu iska taagnaado waxa uu ka helayo dembi ah hadduu ogaan lahaa xadiiskaas marka wuxuuna tusinaa inay xaaraan tahay sutradii shuruuddii oofsatay in horteeda la maro xaaraan wey yacni sutradii iyo qofka tukanaya inta u dhexaysa in la maro xaaraan wey ilaa idaa sallaa shaksigu hadduu tukanayo maahan fii qaaricati dariiqi waddada geeskeeda hadduu ku tukanayo maahan waddadii geeskeedii meeshii la marayay ayuu salaadii dhigay meel dariiqa horena waxaanu usoo qaadanay casharkeenna shalay aanu ku soo qaadanay wa tukrahu salaatu fi dariiq waddada in lagu tukado inay karaahiye tahay waddada dadku ay marayaan meeshii waddadii la marayay ayuu qofkii salaaddii dhigay markaasoo kale dee dariiqii haddii ay tahay la marayay qofku wuu hormari karaa wa ilaa lifurjatin bannaan ma ahan meel duleesho wa ilaa lifurjatin duleel ma ahan furjadaas wa ilaa lifurjatin lisaddi furjatin duleelka owdidiisa ma ahan meel duleesho ayuu rabaa qofku inuu daariyo oo uu owdo duleelkaasoo fi safi safka dhexdiisa ahaaday safkaasoo almutaqadimi ee horeeya tusaale ahaan safkii horeeyey meel hal qof ku tukan karo ayaa ka bannaan safkii meeshii inta aad gaari lahaydna qofkanaa sutro dhigtay oo ka sokeeya qofkanaa sutro dhigtay waad hormari kartaa si safkaa aada u buuxiso safkaa meesha ka bannaan leannu safkaa meesha ka bannaan in la buuxiyaahi waa sunno si marka sunnada aada u oofisid waad hormari kartaa masaa'ilkaas ayaa laga soo reebiyo qofku hadduu meeshii dariiqa uu ku tukanayo ama qofku uu markaas ku aadan yahay meeshii safka ka duleeshay gaaridiisii waxaa ka sokeeya qofkan iyo sutradiisii taana way bannaan tahay in la hormaro faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara fii sujuudi sahwi fii axkaami sujuudi sahwi wuxuu u fasal yahay axkaamta sujuudu sahwi halkan wuxuu doonay sheekhu raximah اllahu tacaala inuu ka guda galo sujuuddan la yidhaaho sujuudu sahwiga iyo axkaamtiisii sujuudu sahwiga xikamu tashriic waxaa ka mida xikmadaha loo jideeyey xikmadaha loo jideeyey oo sharcigu sujuudu sahwi u jideeyey waxaa ka mida jabran lilkhalal اlwaaqic fi الsalaa jabran lilkhalal alwaaqici fi الsalaa nusqaantii salaada dhexdeeda kaaga dhacday in lagu kabo oo lagu buuxiyo sujuudu sahwigana waa sunno sunnadaasina faa'iidada iyo xigmada loo jideeyey waxaa ka mid a in nusqaan salaada dhexdeeda ku dhacday inuu kuu buuxinayo sujuudu sahwiga idan marka haddii qofkan sujuudu sahwiga uusan sujuudin yacni sabab sujuudu sahwi ka midana uu ku dhacay salaaddiisa nusqaana ku jirta nusqaan yusanu waxaa la sunneeyaa sajdataani laba sujuudood ayaa la sunneeyaa lisahwi liajli sahwi sahwi iyo halmaan dhacay darteed ayaa loo sunneeyaa laba sujuudo biaxadi halaaثati asbaabin saddex sabab mid ka mid a ayaa loo sunneeyaa laba sujuudood oo sujuudu sahwi ah saddex sabab mid ka mid a hadduu kugu dhaco ayaa la sunneeyaa sujuudu sahwi alأwalu sababka ugu horeeya tarku kelimatin erey ka tegiddiisii wey walow hal erey ba allah ka dhigo ereygaasoo min atashahudi ataxyaadka ka mida ataxyaadkaasoo alawali ee ugu horeeyey ataxyaadkii awalka ahaa haddaad ka wada tagtid kulligiis kaa iskaba dhaafa wuxuu sheekhu ku yidhi xataa hal kelima haddaad ka tagtid ataxyaadkii awalkaahee sunnada ahaa isagii oo dhan haddaad ka tagtid taa iskaba dhaafba hal kelimaa la diidan yahay hal kelima haddaad ka tagtid sujuudu sahwi tusaale ahaan ataxiyaatu bisaad ka tagtid tashahud اlأwl almubaarakaatu bisad ka bilowda maadaama halkaa erayoo ataxiyaatu aad ka tagtay ataxiyaadkii ugu horeeyey sujuudu sahwi sunnagu inaad la timaado alawalkan ugu horeeya tarku kelimatin hal erey ka tegiddiisii wey kelimadaasoo min atashahud ataxiyaadkii ka mida ataxiyaadkaasoo alawali ugu horeeyey hal kelima haddii lagu yihi isaga dhan haddaad ka tegidna ka war waa min baabi ula waa kasii daran tahay sujuudu sahwi isagana taxiyaadkii oo dhan haddaad ka tagtid awalka ahaa waa sujuudu sahwi aw amase kelimatin ama hal eray ka tegiddiisa kelimadaasoo min alqunuuti qunuudka ka mida qunuudkaasoo fi subxi subaxa dhexdiisa ahaaday aw ilqunuuti wuxuu ku cadfan yahay min atashahudi oo isagana maxaa meesha ugu jira u qadaran hal eray oo qunuudka subaxa ka mida qofku hadduu ka tago sujuudu sahwi waa inuu leeyahay hadduu kulligii ka wada tagana qunuudkii o dhan hadduu ka wada tagana min baabi ula waa ka daran taha iyado waa sujuudu sahwi aw amase witri nisfi ramadaana ama ramadaanka niskiisii niskaas watarkiisa dhexdiisa ahaaday qunuudka qunuudkii salaada subaxuu ka tegey hal kelimo ka mida ama ramadaanka niskiisii ramadaanka niskiisii qunuudkii lagu qunuudi jiray qunuudkii lagu qunuudi jiray ramadaanka niskiisa dambe ayuu ka tegey ama kelimo ka miduu ka tegey sujuudu sahwi waa inuu leeyahay aw witri nisfi ramadaana ama ramadaanka niskiisa niskaa watarkiisa watarkaa qunuudkii ahaaday ayuu ka tegey kelimo ka mida niskaasoo alakhiiri ee ugu dambeeya niska ugu dambeeya ramadaan watarka in lagu qunuudo ragcada ugu dambaysa watarka in lagu qunuudo ayaa sunno ah qunuudkaasuu kelimo ka mida ka tegey sujuudu sahwi aw isalaati aw amase tarku salaati ama salaadii ku sallintii ka tegiddeedii cala annebiyi nabiga lagu saliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisana lagula saliyo ataxiyaadkaasoo alwali ee ugu horreeyey ataxiyaadkii ugu horreeyey waxaad ka tagtay salligii nabiga sala allahu calayhi wasalam salligii nabiga sala allahu calayhi wasalam ataxiyaadka ugu horreeyey lagu sunaynayay ayaad ka tagtay sujuudu sahwi aa laga aw amase alqunuuti ama qunuudkii salligii qunuudka ka tegiddiisii tarku salaati ama salligii laga tegay cala nebiy lagu saliyey sala allahu calayh wasalam oo filqunuuti qunuudka dhexdiisa ahaaday salligu salligii qunuudka lagu akrinayey ayuu ka tegey qunuudkii subaxa ama qunuudkii watarka oo yacni ramadaanka watarkiisa niska dambe salligiis qunuudka salligiiyuu ka tegey waa inuu la yimaado sujuudu sahwi aw isalaati ama ku sallinta ka tegiddeedii cala alaali aalka lagu salliyo fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisana lagula saliyo ataxiyaadkaasoo alakhiiri ugu dambeeyey ataxiyaadkii ugu dambeeyey aalka nabiga sala allahu calayhi wasalam in lagu saliyo waa sunno ataxiyaadka ugu dambeeyey aalka nabiga sala allahu calayh wasalam in lagu saliyo waa sunno nabiga in lagu saliyana waa waajib ataxiyaadka ugu dambeeyey nabiga in lagu saliyo waa waajib laakiin aalka in lagu saliyana waa sunno sunnadii marka aalka lagu salinayo ataxiyaadka ugu dambeeyey taasuu ka tegey salligii aalkuu ka tegey waa inuu la yimaado sujuudu sahwi athaani asabab athaani sababka labaad ee sujuudu sahwi keeni kara ficlu maa shay samayntiisa shaygaasoo laa yubdilu sahwuhu shaygaa halmaankiisu uusan waxba burinaynin wa yubdilu camduhu shaygaa kaskiisuna uu wax burinayo wuxuu sameeyey shay hadduu kas u sameeyo salaaddu ay ka buri lahayd laakiin hadduu halmaan u sameeyo salaaddu aysan ka buraynin wax noocaasoo kale hadduu salaaddii ku dhex sameeyo waa inuu sujuudu sahwi la yimaado oo wax hadduu kas u sameeyo salaaddu ay ka buri lahayd hadduu halmaan u sameeyana aysan ka buraynin shaygaa hadduu sameeyo waa inuu sujuudu sahwi uu la yimaado maxaa ka mid ah shaygaas wadaalika kalkalaami hadliddii oo kale hadalkaasoo alqaliili ee yaraa hadal yaruu ku hadlay naasiyan xaaluu ishalmaamay hadduu qofku isagoo ishalmaamay uu hadal uu ku hadlo hadalkaas qaliilkaa haddii camdi uu u samayn lahaa ka waran kas kas hadduu salaadda uga hadli lahaa walow kaana alkalaamu qaliila hadalku haba yaraado hadduu doonee hadduu kas u hadli lahaa salaaddii waa ka buri lahay laakiin kalaamka qaliilkaa hadduu nisyaan iyo sahwi u sameeyana halmaan hadduu u hadlo kalaam qaliila salaaddu kama burteen sujuudu sahwiyaa laga rabaa haddii kalaam qaliila uu la yimid uu salmaamay waa inuu sujuudu sahwi la yimaado leanna waxaa weeye waa maa laa yubdilu sahwuhu wa yubdilu camduhu aw amase alakli kalakli cunid oo kale cunidaasoo alqaliili ee yarayd naasiyan xaaluu ishalmaamay uu salaaddii dhexdeedii wax yar ku cunay waa ishalmaamay intuu ishalmaamay uu wax yar uu ku cunay salaaddii dhexdeedii ama wax yar uu ku cabay shurbigana waa lamid wax yaruu salaaddii dhexdeedii ku cabay ama wax yaruu salaaddii dhexdeedii uu ku cunay isagoo ishalmaamay maxaa laga rabaa sujuudu sahwi inuu la yimaado leanna muxuu sameeyey wax hadduu kas u samayn lahaa salaaddu ay ka buri lahayd hadduu laakiin halmaan u sameeyana salaaddu aysan ka burin aw amase ziyaadati ruknin ama rukni ziyaadintiisii waxay ku cadfan tahay ow ziyaadati ruknin kalkalaami alkhaliil waxay miaal u tahay ama tusaale ay u tahay ficlu maa laa yubdilu sahwuhu wa yubdilu camduh wax haddii kas loo sameeyo salaaddu ay ku burayso aw amase ziyaadati ruknin rukni ziyaadintiisii ruknigaasoo ficliyin ee ficil loo nisbeeyey uu ziyaadiyey naasiyan xaaliga isagu ishalmaamay ayuu rugni ziyaadiyey rugnigaas maxaa ka mid a wadaalika rukuuc rukuuc labaad uu sameeyey halkii ragco waxaa loogu talagalay sharcigu ugu talagalay hal rukuuc hal ragco wuxuu ku sameeyey laba rukuuc rukuucu ziyaadiyey rukuuca markuu ziyaadinayana halmaan oo ishalmaan maxaa laga rabaa sujuudu sahwi leanna waxaa weeye haddii rukuucan kas uu u samayn lahaa maxay noqon lahayd salaad waa ka buri lahayd waa maa laa yubdilu sahwuhu wa yubdilu camduhu walaa yasjudu shaksigu uma sujuudo limaa iyoladii kii uma sujuudo laa yubdilu sahwuhu shaygaa halmaankiisu uusan waxba burinaynin walaa camduhu shaygaa kaskiisuna uusan waxba burinaynin qaacido kaleu sheekhu kuu sameeyo wuxuu ku yidhi wixii haddii kas loo sameeyo ama halmaan loo sameeyo labaduba aysan salaadda ku buraynin sujuudu sahwi ma laha ama kas u samee ama halmaan u samee salaaddu marna kaa buri mayso wax noocaasa haddaad salaaddii ku dhex samaysay sujuudu sahwi ma laha sujuudu sahwi ma laha maxaa ka mid a waxyaalaha noocaas haddii kas loo sameeyo iyo haddii halmaan loo sameeyo salaaddii aysan ku burayin waxaa ka mid a wadaalika kal iltifaati milicsigii oo kale khushuuciyuu ka tegey khushuucii salaadda ayuu ka tegayoo salaaddii asagoo tukanayo qofka ag maraysaba ishuu ku xadaaya saasuu u milicsan saasuu u milicsan madaxii bidiga ishuu saasuu ugu xadxaday kaasi marka waxaa weye hadduu camdi u sameeyana salaaddii kama burteen hadduu halmaan u sameeyana salaaddii kama buriso iltifaatka noocaas oo kalea sujuudu sahwi ma laha ma keenayo walkhadwati hal tilaab oo kale walkhadwatayni laba tilaab hal tilaabuu yacni sameeyey walow camdiba ha u sameeye kasba ha u sameeye ama laba tilaabuu sameeyey walow kasba ha u sameeye salaaddii kama buriso hadduu halmaan u sameeyana kama burayso hadduu kas u sameeyana kama burayso sujuudu sahwi male marka wixii qaacidadaas qaacidada waxay sujuudu sahwi male ilaa in qara'a ilaa in qara'a qofku hadduu aqriyey faatixadii ama suuraddii hadduu aqriyey ma ahan ilaa in qara'a xaggee laga soo reebi istitnahan ilaa in qara'a xaggee ka soo reebaynaa waxaan ka soo reebaynaa qaacidadii ahayd walaa yasjudu limaa laa yubdilu sahwuhu walaa camduhu maxaanu nidhi wixii kas loo sameeyo ama halmaan loo sameeyo labadaba aysan salaadda ku buraynin sujuudu sahwi ma lahan ayaan nidhi maxaa marka soo ifbaxay oo la helay wax haddii kas loo sameeyo ama halmaan loo sameeyo salaaddu aysan ku burayn haddana sujuudu sahwi leh masaladaasuu ka soo reebay ayaa jiru ku leeyahay sheekh maxaa ka mid a ilaa in qara'a qofka hadduu faatixadii ama suuraddii uu akhriyey maahan fii hayri maxalli lqiraa'a qirada maxalkii loogu talagalay maxalkaa hayrkiis uu ku akriyey ow amase tashahada ama qofkii waa ataxiyaaday fii hayri maxallihi maxalli tashahudi ataxiyaadka booskiisii booskaa hayrkiis meelaan loogu talagelin waa ataxiyaadkii uu ku akriyey masalada muxuu ula jeedaa sheekh ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye adoo rukuucsan ayaad waxaad is aragtay adoo faatixadii akrinay meelaan loogu talagelin rukuucii adoo faatixadii ku dhex akrinay ayaad is aragtay de haddii rukuucii faatixadiina uu soo akhriyey tii rugniga ahayd uu soo sameeyey middan waa faatixo kale uu akrinayo rukuucii ku akhriyey haddii rukuuca dhexdiisa qofku faatixa uu ku akhriyo camdan ama uu akhriyo sahwi salaadiisii ma burayso wixii noocaas oo kalea maxaa la dhihi jiray sujuudu sahwi ma lahan tani waylaadaan sujuudu sahwi waa laga soo reebay qaacidadii waxaan ka soo reebayna ahayd walaa yasjudu limaa laa yubdilu sahwuhu walaa camduhu wixii haddii kas loo sameeyo halmaan loo sameeyo salaaddu aysan ku burayn sujuudu sahwi ma lahan ayaan soo niri tani waylaada tani waylaadaha sujuudu sahwi ilaa in qara'a qofku inuu aqriyey faatixadii ama suuraddii fii hayri maxalli lqiraa'a qirada maxalkii loogu talagalay maxalkaa hayrkiisa ku akhriyey ow tashahada ama qofku uu ataxiyaaday fii hayri maxallihi maxalli tashahud ataxiyaadka maxalkiisii loogu talagalay maxalkaa hayrkiisa uu ku ataxiyaaday maxalkaas maxaa ka mid uu ku ataxiyaaday kaljuluus bayna sajdatayn fadhigii labada sujuudood u dhexeeyo rabi kfir lii loogu talagalay in lagu akriyo oo wuxuu sarka asagoo ku atixyaaday kabacdi u isxasuusta kaasoo kale isagana maxaa la rabaa sujuudu sahw inuu la yimaado aw amase sallaa ama qofkii waa salliyey cala الnabiy nabigu ku salliyey salى اllahu wslm wbaaraka calayh fii gayri maxalihi salligaas maxalkiisii maxalkaa gayrkiis ayuu ku salliyey salliga meesha loogu talagalay waxay ahayd ataxiyaadka wuxuu arkay rukuucii isagoo salli ku akrinay rukuucii ayuu salli ku akriyey maxaa laga rabaa sujuudu sahwi sujuudu sahwigaa laga rabaa fayasjudu shaksigu waa sujuudi lidaalika almadkuur masaa'ilka aan soo marnoo dhan sujuudu sahwigaa laga rabaa sawaaun waxaa siman oo isla mida facalahu almadkuur waxaa la soo sheegay qofku ha sameeyo sahwan halmaan ha u sameeyo aw camdan min camdi ama kas ha u sameeyo wax madkuurkaan soo sheegna kee wey oo damiirka loo celinayo sawaaun waxaa siman facalahu ay almadkuur waxaanu soo sheegnay qofku ha u sameeyo sahwan aw camdan madkuurka maxaa loola jeeda waxa la soo sheegay maxay tahay ka soo bilow in qara'a fii gayri maxalli lqiraa'a halkaa u celi laga soo bilaabo meelaan qiraa'adii loogu talagelin ayuu ku akhriyey ow tashahada fii gayri maxallihi meelaan atexyaad loogu talagelin ku atexyaaday ow sallaa cala nebiy sala allahu alay wasalam fii gayri maxallihi intaasoo masala loo celina intaasoo masalo ama ha u sameeyo sahwi ama camdi walow nasiya qofku hadduu halmaamo atashahuda ataxiyaadkii hadduu halmaamo ataxiyaadkaasoo alawala ugu horreeyey oo fadakarahu ataxiyaadkii awalkaa uu soo xasuustay bacda intisaabihi shaksiga istaagiddiisii ka bacdi markuu istaagay ka bacdiuu soo xasuustay ataxiyaadkii awalkaa inuu ka tegey lam yacud ilayhi ila tashahudi alawal ataxiyaadka awalka ah ma u laaban karo inuu u laabtana waa xaaraan sababta xaaraam u noqonaysa maxay tahy sababtii xaaraam u noqonaysa waxaa weeye ataxiyaadka awalkahi waa sunno sunnuu ka tegey muxuuna ku guda jiraa hadda rugniga ku jira oo istaaga min arkaani salaad idan marka rugnigii in la gooyo oo sunno darteed loo gooyo xaaraan wey lama ogola ma u laaban karo walow nasiya hadduu halmaamo atashahud alawal ataxiyaadka ugu horreeyey hadduu halmaamay oo fadakarahu atashahud alawal ataxiyaadka ugu horreeyey uu xasuustay bacda intisaabihi istaagiddiisii ka bacdi uu xasuustay lam yacud ilayhi ila tashahudi alawal ataxiyaadka ugu horreeyey ma u laaban karo fain caada hadduu u laabtay oo masaladan uu khilaafay wuu laabtay ataxiyaadka hore u laabtay caaliman xaaluu yahay isagoo og bitaxriimihi taxriimi alcawd laabashada xaaraam yeeliddeeda isagoo og in laabashadan sharcigu uusan ogolayn wuu og yahay caamidan xaaluu yahay isagoo u kasaya uu laabtay badalad salaaddii waa ka burtay isagoo masaladu waadix u tahay oo masalada yaqaana oo og inay xaaraam tahay adigoo rugni ama waajib la dhex galay in sunno loo laabto waa xaaraan isagoo og uu kas ugu laabtay salaaddiisi maxay noqona baatil ma ansaxayso aw amase naasiyan xaaliyo isagoo ishalmaamay wuxuu arkay isagoo ataxiyaadkii u laabtay intuu rugnigii gooyey oo qiyaamkii istaaggii ka yimid wuxuu is arkay intuu ishalmaamay ataxiyaadkii isagoo u laabtay aw jaahilan xaaliyo isagoo jaahil ah ayuu u laabtay ataxiyaadkii awalka falaa falaa tabdulu salaatuhu falaa falaa tabdul salaatuhu salaaddiisu ma burayso salaaddiisii ma burayso isagoo jaahiluu laabtay ama waa ishalmaamay wayasjudu laakiin hadhow maxaa laga rabaa ninkan salaaddu kama burin maadaama uu ishalmaamay ama uu masalada uu jaahil ka yahay hadhow maxaa laga doonaya wayasjudu waa sujuudi hadhow lisahwi liajli sahwi hadhow markuu salaada dhammeeyo ataxiyaadka ugu dambeeyo u dhammeeyo waa inuu sujuudu sahwi la yimaado sujuudu sahwi hadhow waa inuu la yimaado sujuudu sahwigan marka sababta ula imanaya maxay tahy wayasjudu lisahwi sahwigaas maxaa kalifay sahwigan waxaa kalifay waxaa weeye waa qaacidadii wuxuu soo hoosgeli hore aanu qaadanay oo waa ficlu maa laa yubdilu sahwuhu wa yubdilu camduhu wax wuxuu sameeyey haddii kas loo sameeyana salaaddu ay ka buri lahayd hadduu halmaan loo sameeyana salaaddu aysan ka burin qaacidadaas geli marka sujuudu sahwi marka waa khasr laazim waa sunna inuu la yimaado wayajib waxaa waajibaya alcawdu laabasho inuu ataxiyaadkii awalka ahaa u laabto waajib wey mar wuxuu kuu sheegay haddana mas'alo kale wayuu sheekhu kuu sheegayo masaladii aanu nidhi waa xaaraan oo ataxiyaadka awalkaa haddii aad ka tagtid in loo laabto waa xaaraan aanu nidhi maray waajib noqon masaladaas oo ataxiyaadka awalkaa in loo laabto maray waxay noqonaya waajib maxay tahay masaladaas wayajib waxaa waajib noqonaya alcawdu laabasho ataxiyaadkii awalkaa in loo laabto maray waajib noqotaa limutaabacati imaamihi liajli mutaabacati imaamihi imaamkiisa raaciddiisa darteed in loo laabto waajib oo mas'aladii aanu nidhi waa xaaraan ayaa haddana fii bacdi alaxwaal waxay noqone waajib maxaa waajib ka dhigay waxaa waajib ka noqon waxaa weeye mutaabacatu alimaam yacni maxaad samaysay ataxiyaadkii awalka ahaa imaamkii isagoo u fadhiyo ataxiyaadaya ayaad adigu istaagtay intaad ishalmaantay waad istaag imaamkaagiina wuu fadhiyaa ma waxaad leedahay masaladani waa xaaraane waxaan iska sii wadanaa faatixada oo imaamkii aan khilaafay markaasoo kale mas'aladii aanu nidhi waa xaaraan waajibay noqonay markan oo kale in loo laabto ataxiyaadkii sunnadii oo inaad yacni faradka iyo rugniga aada goyso oo ataxiyaadkii loo laabto masaladan oo kale waxay noqonaya waajib wain tadakara hadduu xasuustay qofkii ataxiyaadkii inuu ka tegey ayuu xasuustay qabla intisaabihi istaagiddiisa ka hor intuusan istaagin markuu wax yar soo hinqaday wax yar markuu fadhigii ka soo kacay welina uusan qumaati u istaagin uu dhex soo marayo oo wuxuu xasuustay ataxiyaadkii awalka ahaa caada waa laabana markaas oo kale ilaa qumaati uma istaagin si saaniya qumaati uma istaagine markuu xoogaha wax yar istaag islahaa oo wuxuu soo xasuustay ataxiyaadkii awalka ahaa oo laabana markaasoo laaban walow tarakahu shaksiga hadduu ka tegey atashahud alawal ataxiyaadka ugu horreeyey hadduu ka tegey caamidan xaaluu yahay isagoo u kasay kasuu uga tegey facaada markaasuu haddana u laabtay ataxiyaadka awalka ayuu u laabtay badalat salaadii way ka burtay in kaana shaksigu hadduu yahay ila alqiyaami istaagga xaggiisa aqraba mid u dhowaan badnaa istaagga hadduu u dhowaa fadhigii iyo istaagga istaagguu u dhowaa salaaddii waa ka buri maxaa loola jeedaa masalada masalada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ataxiyaadkii sunnada ahaa kasuu uga tegey kasuu uga tegey markaasuu u laabtay markuu u laabanayana istaaguu xoogaa u dhowaaday markuu istaag u dhowaaday oo fadhigii intuu ka soo kacay qumaatina uma istaagin laakiin istaaggii u dhowaaday markaasuu u laabtay isagoo istaaggii u dhowaaday salaaddii waa ka burtay laakiin hadduu fadhigii u dhow yahana istaaggii uma dhowey fadhigii u dhow yahay markaasuu u laabtay kama burayso kama burayso hadduu fadhigii u dhow yahay walow nasiya hadduu halmaamo alqunuuta qunuudkii hadduu qofku halmaamo fadakarahu qunuudkii uu xasuusto bacda wadci jabhatihi wejigiisa dejintiisa ka bacdi uu qunuudkii uu xasuustay markuu wejiga dhigay oo sujuuday markuu sujuuday ka bacdi wuxuu soo xasuustay qunuudkii lam yarjic uma laabanayo lahu lilqunuut qunuudka inuu u laabto maxay noqone xaaraan waa masaladii hadda aan soo marno o kale iska jira atashahud alawal ataxiyaadka awalkaa sunnada haddii laga tago oo waajib la dhex galo maxaana nidhi waa xaaraan in loo laabto sunnadii tanna waa masaladii oo kale oo qunuudkiiuu ka tegey qunuudkii markuu ka tegey markuu sujuuday isagoo sujuudsana wuxuu xasuustay inuu qunuudkii ka soo tegey hadduu u laabto maxay noqonaya masaladaasi xaaraanay noqonaya sida masaladii tashahudka atashahud alawal ay la macno tahay walow nasiya alqunuuta qunuudkii hadduu halmaamo fadakarahu qunuudkii uu xasuustay bacda wadci jabhatihi wejigiisa dejintiisa ka bacdi markuu wejiga dhulka ku dejiyey oo u sujuuday ka bacdi soo xasuustay lam yarjic lahu lilqunuut qunuudkii uma laaban karo ma bannaana inuu qunuudkii u laabto ow amase qablahu qabla wadci اljabha ama wejigii dejintiisii ka hor intuusan wejigii dhulka dhigin ka hor ayuu soo xasuustay qunuudkii caada waa u laaban karaa markaas oo inuu qunuudka u laabto waaba sunno caada nadban sunno weeye inuu markaas qunuudkii u laabto oo ninkan qunuudkii uu ka tegey markuu sujuud isleeyahay uu dhex sii marayo welina uusan wejigii dhulka dhigin ayuu soo xasuustay waa laabanaa markaas leanna weli rugni ma gudagelin rugniga muxuu ku gudageli karaa inuu wejiga dhulka dhigo markaasaa la dhihi karaa waajib u dhex gala laakiin intuusan wejiga dhulka dhigin weli waajib ma dhexgelin ma dhexgelin waa laaban karaa marka waaba sunno inuu markaa u laabto hadhowna muxuu samayn qofka masaladaasi ku dhacday wasajada wuu sujuudi lisahwi liajli sahwi sahwi darteed ayuu u sujuudi in balaqa hadduu gaaray markuu sujuudka usii socday oo qunuudka uu ka tegey xadda raakici qof rukuucsan soohdintiisii hadduu gaaray yacni qunuudkii qofkani markuu ka soo tegey hoos markuu usii hoobanayay wuxuu gaaray soodintii lagu rukuuci lahaa uu gaar markuu hoos u sii socday hadduu sohdintii lagu rukuuci lahaaba gaaray markuu hoos u sii socday kabacdina uu soo laabtay oo qunuudkii u laabtay hadhow markuu salaada dhammaysto adxeedka ugu dambeeyo u dhammeeyo waa inuu sujuudu sahwi uu la yimaado hadduu markii hore xaddi rukuucu gaaray markuu qunuudka uu halmaamayo oo sababta sujuuddaas keenayeen maxay tahay sujuudka waxaa keenaya waxaa weeye wuxuu sameeyey mas'aladii qaacidadii waxay noo geli hore aanu soo niri athaani ficlu maa laa yubdilu sahwuhu wa yubdilu camduhu wuxuu sameeyey yani haddii kas loo sameeyo salaadda ay buri lahayd maxaa yeelay maxay tahay waxaa kas haddii loo sameeyo salaadda buri lahayd wuxuu ziyaadiyey rugni xaddu raakic hadduu gaaray soo rukuuc soo rugni maaha xad rukuucuu gaaray markuu sii socday markuu sii socday qof rukuucaya soodintiisuu gaaray qof rukuucaya soodintiisa hadduu gaaray muxuu la mid yahay qof rugni ziyaadiyey taasuu la mid yahay marka taasaa keenaysa yani inuu sujuudo sujuudu sahw الثالث sababka saddexaad iqaacu ruknin waa rugni rididiisii rugnigaasoo ficiliyin ee ficil loo nisbeeyey maca taradudi kulaalaabashada micigeedii uu riday allah subxaana wa tacaala